yaxesqeel cutubka soddon iyo shanaad oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow wejigaaga buur saciir u jeedi oo iyada wax ka sii sheeg oo waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga wuxuu leeyahay buur saciirey bal eeg col baan kugu ahay oo gacantaydaan kugu fidin doonaa waxaanan kaa dhigi doonaa cidlo iyo yaab oo magaalooyinkaaga waan wada dumin doonaa oo cidlo baad ahaan doontaa oo markaasaad ogaan doontaa inaan anigu rabbiga ahay weligaa had iyo goorba naceeb baad reer binu israa'iil u qabtay oo waagii masiibadoodii iyo waagii ay xumaantu dhammaatay ayaad reer binu israa'iil xooggii seefta u gacangelisay sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaaye anigu dhiig baan ku diyaarin doonaa oo dhiig baan ku edhiyan doonaa dhiig baad necbaan weyday oo sidaas aawadeed dhiig uun baa ku edhyan doono sidaasaan buur saciid cidle iyo yaab uga dhigi doonaa oo waxaan ka baabi'in doonaa kii dhex mara iyo kii ku soo noqdaba oo buurihiisana waxaan ka buuxin doonaa raggiisa la laayay oo kuudhahaaga iyo dooxooyinkaaga iyo wawyaashaadaba waxaa ku dhici doona kuwa seefta lagu laayay weligaaba cidlaan kaa dhigi doonaa oo magaalooyinkaagana lama deganaan doono oo markaasaad ogaan doontaa inaad anigu rabbiga ahay inkastoo uu rabbigu halkaas joogay waxaad tidhi labadan qurumood iyo labada waddanba anigaa iska lahaan doono oo waanu hantii doonaa sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaaye anigu waxaan wax kugu samayn doonaa sidii xanaaqaagu ahaa iyo siduu ahaa masayrkii naceebkaaga ka yimid oo aad iyaga u muujisay oo markaan ku xukumo ayaan dhexdooda isku garansiin doonaa oo waxaad ogaan doontaa inaan anigoo rabbiga ah maqlay caaydaadii aad buuraha reer binu israa'iil ku caayday oo dhan adoo lahaa iyaga cidlaa laga dhigay oo annaga lanoo siiyey inaan baabbi'inno afkaagaad ku faantay oo isaga kay weynaysay oo eriyadaydiina waad iigu badisay oo anigu kulligood waan wada maqlay sayidka rabbiga ahu wuxuu leeyahay iyadoo dunida oo dhammo ay rayraynayso ayaan cidlo kaa dhigi doonaa sidaad dhaxalka reer banu israa'iil ugu rayraysay markuu cidlada noqday sidaas oo kalaan kaa dhigi doonaa buur saciirey cidlo baad noqon doontaa dhammaantiin adiga iyo reer edoom oo dhammuba oo markaasay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay